weli maxaan rabaa meesha inaan kasii wado wacyagelinkii iyo ogeysiis oo dadka loo sheegaya cudurka inaan isxasuusanno weli cudurka koronaga waa cudur jiro dadweyne maxaan sheegaynaa hadda sidan noocyaasha idaacooyinkaad ka maqasheen xagga indiya ilaa afar qofaa laga hele kibariyankii oo noocii indiya marka cudurka waa cudur adduunka beryahan dadka zaa'id baa laisku dhex maraa cudurkan uu sii faafaya marka dadweynaha midda kale looga badbaadi karo ilahay baa badbaadin karaa maxaa wey inay tallaalka qaataan dadka tallaalka ha la qaato tallaalka ilaa laba nooc saddex nooc gaaris account waa laga helaa marka maxaan niigu boorinayn oo ni sheegaynaa sidii maaragtay wanaagsan inaad tallaalka qaadataan cudur kastaa ilaahay baa keena daawadiisna ilaahay baa keena biniaadanka ilaahay baa fadliyeele inay daawada ilaahay u keeno marka maxaan iga baryaynaa inaad tallaalka qaadataan sida la rabo tallaalka loo qaato hadda sidan gaarisa county lix kun toddoba boqoloo qof ha qaateen waad aragteen kulley qof qaate dadka waxyaalo badanaa laisku dhex wadaa waxa wax ka jiraan ma jiro oo dhibkan ay keenaysaa iyo sidan ay keenaysaa waxaas waxba kama jiro daawooyinka dadka maaragta ilahi subxaana watacaala baa keenay oo biniaadanka soo mariya marka hala qaato tallaalka tallaalka hala qaato intaasaa dadka ku borojinaynaan u sheegaynaa marka tallaalkana waa laga helaa subcountiska oo dhanba meeshii isbitaalka kuugu dhow oo isbitaalaha subcountisayaasha iyo isbitaalka weyngaris hataa maxaan geynay iftiin maxaan geynay police line marka dadka tallaalka hala qaato isbitaalaha dibaddana sidii oo kale madogaash balambala masalaani hulugo bura dhadhaab kuddi waa yaalla marka dadka tallaalka hala qaato sidaas unbaa cudurka maaragtay uu ku yaraani karaa dadkana difaacooda iyo waxyaalahaas loo dhisi karaa